kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a balka waran dhegaysta haddii qufaca aad qufacday aad ku mutaysato xadhig oo xabsiga hadda waa xabsigee xabsiga lagu taxaabo
waxaana ninkii lagu soo oogay dembi odhanaya inuu nabadii khalkhalgeliyey
waxaa kaloo aan idii hayaa qaybtii koowaade waraysi dheer oo fanaanada nimca yaasiin caraale ay kaga warramayso waayaheegii fanka aawana waxaad maqli doontaan kalgacaylka halistiyo hadimada ka dhowro hadda laabtaygu hay
qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaad kaga bogan doontaan waraysigaasi barnaamijkana waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo intii uu dunida ka bilaabmay xanuunka haatan sida ba-an ugu baahay ee coronavirus amaba covid sagaal iyo toban islamarkaana laga war helay halista uu leeyahay iyo weliba sida uu qofka u waxyeelayn karo caafimaadkiisa ayaa dowladuhu ay soo saareen tallaabooyin istaba joog ah oo ay gogol leeyihiin inay ku xakameeyaan fiditaankiisa iyadoo taasina ay weheliso kala shaki bulshadii markii hore sida gacaltooyada leh isku dhex qaadaysay soo kala dhex galay waxaana tallaabooyinka aada dadka loogula taliyey ka mid ah in aanay dadku isku dhowaan islamarkaana ay kala fogaadaan iyadoo arrintaasina ay dowladaha qaar si adag u dhaqangeliyeen islamarkaana ay si dhow ishagu hayaan waxaana dhegaystayaala tan barbar socota dad iyagu tallaabooyinkaasi ciyaar amaba kaftan ka dhiganaya oo dhayalsanaya islamarkaana aan sidooda u dhaqangelinaynin bal haddaba waxaynu maqli jirnay uun yaanu afkaagu ku xidhinayn ka waran haddii dhegaystay qufaca aad qufacday hal mar aad ku mutaysato xabsi dalkan maraykanka ayaa haddaba dhegaystayaala dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dhowr sheeko oo arrintaasi la xidhiidha kuwaas oo dad lagu xidhxidhay sidoo kalena keenay khasaare maaliyadeed oo soo gaadhay ganacsiyada kooban ee haatan shaqaynaya qaarkood bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan inoo haya cabdixakiinow guud ahaan caalamka meel kasta oo aad iminka eegto ama aad tviyada ka eegto ama aad barahan ay bulshadu ku kulanto aad ka eegto sheekadani kaftan maaha waa in dadku meel kasta oo ay joogaan caalamka qof kastaaba waa inuu intiisa qabtaa waa in loo hogaansanaado talooyinkan kasoo baxaya saraakiisha caafimaadka iyo hay-adaha dawladda ah tusaale ahaan inta laysu jirsanayo gloveska la xidhanayo bahaladan afka laga xidhanayo iyo in guryaha la joogo waad aragta ada shaqaalihii o dhame oo aynu inagu ku jirnaa guryihi baa laga shaqaynaya marka in loo hogaansamo guud ahaan xaaladdu sida ay tahay marka nin dhakhtaraa jiro isagoo ay warbaahintu aada usoo qaadanaysa gaar ahaan waddanka maraykanka orka kale haddaynu soo qaadano muxuu sameeyey ninkaa dhakhtarkii sesee loo helay keligii horta maaha cabdi cabdixakiim oo dad badan baa waxyaaba aan kaftan gelaynin kaftan gelay waana garan kartaayo iminka caalamka wax kasta oo soo baxa waxay doonaanba ha ahaadee social mediahii ayaa dadkii ay dhex si u dhex marinayaan qaarkood kaftan ha u mariyaan qaarkood wacyigelinba ha ahaato xitaa dee tulooyin fiican dadka qaarkood ay samaynayaan ninkan dhakhtarkii laba qof oo shaqaalaha caafimaadka oo la shaqeeya ayuu ogaan ugu hindhisan macnaheedu maaha inuu xanuunkan covid nineteenka dee uu doonay inuu qaadsiiyo laakiin taa lafteeda ayaa dembi ah waxaana ninkii lagu soo oogay dembi odhanayo inuu nabadii khalkhalgeliyey hadda waa nabadgelyada dhameed qufcii baa keenaya dabcan nabadgelyadu waa khalkhalgeliyey waa inaynu ognahay oo dadkan iminka maraykanka qofka la ogaado in uu si ula kac ah xanuunka dadka uu u gaarsiinayo waxaa lagu soo qaadayaa dee xeerarka loo adeegsanayo waxaa ka mid a xeerka argagixisada yacni qof inuu argagixiso dadkii iyo dalkii iyo ummadiiba uu ku kiciyey inuu dadka argixinay marka heerkaasa baa la gaarsiiyey bal dadkaa kale waynu u geli doonaa cabdicaafidow ninka dhakhtarka ah ee shaqaalaha ku qufaacay maxaa laga yeelay isaga maxaa lagu sameeyey ninkan arrintani waxay dhacday toddobaadkan aynu ku jirna bay dhacday booliiska ayaa loo yeeray labadii qof ee shaqaalaha ahaa ee ku hindhisa ayaa booliiska wacay isla tobankii subaxnimo booliiski waa yimaadeen ninkiina waa booliiski waa kaxeeyey gudaha ayaa la dhigay aygoona waa la xidhay guduhu ku jira waa qufaca oo ku qufacay shaqaalaha wa waxa weeyaan khalkhalgelin nabadda ah
iyadana waxaa jira dabcan dad muddooyinkii dambe aada u isticmaala dhinaca warbaahinta bulshada ama waxaa social media la idhaahdo iskaga duuba muuqaalla meelahaasi kaftanna ka dhigaya waxyaaba badan ka samaynaya iyada kuwaasi de imika waa iyaga ma odhan karnaa godkooga biyo ugu galeen dabcan arrinkani maaha arrin la kafta waxyaabaha qaar baan kafta gelin karin yacnihii waa qofka dee shan qof isagoo ku dhex jira xanuunkan coronavirusku keenana dee shantaa qof wakti yar buu ku qaadsiin karaa marka dee wax kasta oo social mediahii iyo kaftankii iyo filhindigii laga dhigi jiray dee waxyaabaha qaar baan gelayn cabdixakiinow sababtaas awgeedna dalal badan oo caalamka ah waxay qaadeen tallaabooyin adag oo qofka kaftanada noocaasa ee khalkhalka gelinaya nabadda iyo iyo iyo bulshada lagu qaadayo tusaale ahaan iminka oo kale dadka jabiya sharciyadan maxaa la yidhaahdaa ay soo saareen dalkan ingiriisku soo saaray oo kale minneapolis oo kale iyo eryada lacag badan baa la ganaaxaya qiyaastii kun dollar baa qofka la ganaaxaya singapore oo kale toddoba kun oo u dhigantaa toban kun oo dollar ayaa la ganaaxaya dalka isotaga imaaraat marka waa dollarka ayagu isticmaalaan toban kun oo dhiganta oo toddoba kun oo dollarna waa dollarka ayagu isticmaalaan dalka isotaga imaaraadka carabta toban kun oo dirham ayaa la ganaaxaya oo weliba imaaraadka oo kale xilli waalawaxaa lasoo rogay bando bandoga wixii ka dambeeya qofka baxa suuqa lagu arko waa ganaaxa afar iyo lixdan qof oo yacnihii ka dusay markii la yidhi dadka ha dhex gelina toddobaadkan baa duubay maxkamad lagu saaray oo ay saxaafadda ku qoray oo la maxkamadeeyey uganda waa tiin ogeed shiinihii ka baxsaday ee hoteelka ka baxsaday iyaga laftooda ee labada yugandiiskala kaxeeyeen iyagoo jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo kasii gudbaya waa tii lasoo qabtay marka kaftanku ma jiro marka waxaa leeyahay digtoonowa waa inaad halkaagaas wixii amarka lagu siyaad ku qaadato dhaqdhaqaaq ma jiro sida uu yahay waa inaad in qofka amarka u qaata waxaa jira dalkan iminka maraykanka oo kale gabadh waxay samaysay in ay meel shan lagu iibiyo qudradda iyo dukaamadan caadiga ah qudradda iyo iibiyo in ay oo ku yaalla pennsylvania gobolka la yidhaahdo inay ku qufacday meesha tufaax iyo dee qudraddu taalay qudraddii iyo roodhadii iyo biskidkii iyo wixii meesha yaalay dee waad garanaysaa dukaamadii caadiga ahaa ee dee dadkeenaba ku ooleeyay magarasa dhinaca qudradu taalay dhinaca bariisku yaalay wixii oo dhan bushariga caadiga bushariga caadiga ahaa cabdixakiin waa la buufiyey waa la daadiyey shan iyo soddon kun oo dollar ayay dukaankaas gabadhaas ka khasaaraysay in ay waa keliya qufaca ay ku qufacday oo ay ku qufacday qudradda ay ku qufacday markaa dee dee ma sahlana iyadiina maxaa la sameeyey sida dhakhtarka birta ma la dhaafiyey kaftan maaha isla markiiba booliiska loo yeedhay midda kale booliisku waxay haystaan amar dadka ka hor imanaya shuruucdan loo dhigay in iminka lagu ilaali lagu xakameeyo inuu xanuunka xanuunkana fido dadka ka hor imanaya meeshooda lagu dallacaya ingiriiska oo kale marka dadku ay dibadda usoo baxayaan iminka baabuurtii booliiska ingiriiska waxaa sabeecadoodan bay ku hadlayaan waa booliiska gurigaaga ku noqo
haatana dhegaystayaal waa qaybtii halaburka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi barnaamijka cawayska washington ay siisay fanaanada nimce yaasiin caraale islamarkaana ay kaga warramaysa waayaheegii fanka iyo marxaladihii uu soo maray waxaanay fanaanadu magaalada hargeysa ugu warrantay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur kusoo dhawow idaacadda laantaafka soomaaliga v o a barnaamijka cawayska washington ayaan kugu soo dhaweynaynaa aad baan idin salaamayaa isaga mustafe aad baan ugu faraxsana caawa inaad wareysanayso anoo hargeysa jooga maasha allah gurigaagina jooga Aad maasha allah de waa ka waad wada garateen baan filayaa codkaasi nimco yaasiin caraale magac miskiin lagama aha fanaanada weyn ee caanka ah een, nimco halkeed ku dhalatay goormaad dhalatay haddii aynu dadka dib u xasuusino intaan garanayn ee dhegta kaala socota intii muuqaalka ka daawatay taariikhdaada way ka daawatay Mm.
Mhm, horta waxaan ku dhashay in hargeysa mhm, een, waxaan ku koray een, jabuuti mhm.
saddex sanaa laygu geeyey hayo waxaa lagaga keenay een, nearly nine anoo jira hayo ilaa sideed iyo badh Een, deedna dee sheekhna waxba iskuulka macaamadii baan ka galay macalin qaasim Mhm, haddana waxaan ka galay iskuulkii hoose mhm, haddana waxaan ka galay iskuulkii dhexe haddana waxaan galay b b haddana iskuulkii aan ka baxay baan macalimad ka noqday maasha allah haye Een, goortii ugu horeysay ee aada sogaato inaad fanaanad tahay ama goobtii ugu horeyseed ka bilowdo een, iyo weliba heestii ugu horeyseed ku bilowdo Een, ma dhinaca heesaad ku bilowday ma riwaayadahaad ku bilowday maya waxaan ku bilaabay een, markaan ay dadka ka baxnay een, eighty een, maxaan soo hore seventy een, six seventy five waxaan galay b b da seventy six baan ku xereysanaa saciid saalax uu noo dhibay riwaayadii haddaanan khaldanayn taariikhda wuxuu noo dhiibay ruwaayad loodhan jiray iftiinka aqoonta waa markii af soomaaliga dadkii ololaha hirgeliyey ee maaragtay fidiyey ee tuulooyinka geeyey adduun soomaaliya oo dhan soo wada baray ayaa soo wada noqday deedna mar adaamay waxaa la dadkii soo noqday waxaa la siinaya bilado maxamed siyaad baa bilada bixinaya ilaa naxariiste dowladii berigaas deedna hees ba- waxaa la yidhi ruwaayad sameeya ruwaayaddii waxaa la yidhi waxaa qaadanaysaa waxbarashada kaiftiinka aqoontaa qaatay saciid saalax baa qaatay iyo iyo kooxda iftiin deedna maxay ahayd waxaa ku jiray riwaayado heese aada u macaan Een, waxaa ka hirgashay een, heestii alifil kordhibe haa iyo hees aada u badan heesta furitaankaanaaba qaadayay Mm, haddii allaba kuu runyay saddex heesoodoo fariiso meelahaasaan kulaana atirsha ka ahaa marya caymuddin sukuntadeeda ahayd ilaa u naxariisto taas ardaynimadii bay ahayd deedna markii dambe aan macalimadda noqdeen macalinimadii waan ka tegey deedna waxaan noqday waa beri baan eighty sixkii ayaan haddana fanaanad noqday waana goobtii ugu horeysay nimca yaasiin ay kuugu baxday miyaa markaas haa magaca uu ku caanbaxay wa- ugu caan baxay waxa weeyaan riwaayaddii maxamed saleebaan een, shamaali ee ee durdurtumaysay eighty sixkii bishii ugu hor- horreysay baan baxnay riwaayadda waan qaadnay ilaa iyo waxaan ka bilownay koonfur ilaa iyo boorame haddana waanu soo celinay riwaayaddu waxay noqotay hid markaa riwaayadda aan adkirshakaa keligay riwaayadda magaceeda maxaa la odhan jiray waxaad isa seega jacaylka waxaa ku jira heesa laba heesood maxamed salebaan baan la qaadayey hees hay baan la qaadayey hees shabaani baan la qaadayey heesa shamaali waa caan waa taqaanaan waxa weyn ha burburin wacadka ha ka baqan dhankayga waxaad ila dili tahay beeraha wajaalo intuu habardhadii helay xilliyada xareedii tugagii burqanayaan waxaad ila dili tahay beeraha wajaalo intuu habardhadii helay xilliyada xareedii tugagii burqanayaan abbanjogtiyoga hadheen bilicdooday habdana bandhigay sameeyeen haysanad barwaxaqaha abbanjogtiyoga hadheen bilicdooday habdana bandhigay sameeyeen haysanad barwaxaqaha ha burburinina wacadko ha ka baqan dhankayge ha burburinina wacadko ha ka baqan dhankayge gurigan la culusisaa habaylihin habaylihin kala gacalkii ha burburinina wacadko ha ka baqan dhankayge ha burburinina wacadko ha ka baqan dhankayge burigan la culusida habaylihin kala gacalkii baadida qofkaa jira laba hafinaayo in ilaah ku bixiyana kaga laba hayle ina laba bogleeyo baadida qofkaa jira laba hafinaayo in ilaah ku bixiyana kaga laba hayle ina laba bogleeyo ahaw mallay baxa hambaxa barbarkayga ahay shaqa inan bad furahayo adan kula
salebaan aan la qaadayay waxa weeyaan mm, maxamed salebaan baan bart waxaana daawaday isagoo riwaayadan ku- hees riwaayadiisa ku timan kuu sheegaya isaga oo masrax ka heesaya ayaa anagoo jaamacad ka nimoo kale oon daawanayno ciyaal jaamacad matalayna ayaan ka helay codkiisa kolba masraxaan ugu tagaa kol masraxaan ugu tagaa kolba waxbaan u geliyay kolba waxbaan u- deedna waanu sheekaysanayno haye markaasaa ugu yidhi adigu gareerahaan is dhaafsanay gareerahaan is dhaafsanay gareerahaan is dhaafsanay markaas wuxuu yidhi ugubnaa xaajadu simano ogsooneyn buu igu yidhi haye marse haddaan ehelnahay arli shisheeyana joogno aqbalkeen ayaanahay amba qaadka sheekadu si waynoo ayaa kale haye waanu ballanay waanu isu nimi hees baan qaadnay waan qaadnay markaa Heesta wuu arkay maxaa ka mid ahay wuu arkay markaa de inaan ka helay fankiisii iyo oo de aan Oo u doonay.
yari yari doondoonayo Mm.
waxay ahayd nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raxadeedu sidaani kugu nugulahay niyadaydu ma ogtahay markaas wuxuu idhahdaa amba nabarka caashiqu inuu igu nagaadoon noloshaba laanta inaan nacayo ma ogtahay heesasaan inta wada qaadnay waa markii ugu horreysaan isbaranay markii dambena aniga jaamacaddii bay dhammaatay waxaan dib usoo cusboonaysiisa heesta ha masoo cusboonaysa waxay la qaaday biike bk baa kula ha haddana markaas anigu jaamacaddii baa dhamaystay waan soo baxay waxaan imi hargeysa deedna hees macasalaamaha baan soo wada qaadnay Haye.
heestaa weli qof lamaan qaadin maalintaasina iigu dambeysay aan qaado hees markaa aan dhoofayo Mm.
markaa waxaan idhi in- kalgacaylka halistiyo hadimada ka dhowro hadda laabtaygu hay markaas wuxuu igu yidhi waan ku waxaan weyno inaan hagar u geystaa waa habeenkii xalayo tegey hawli isla qabashadeenay ku haboontee garo sugada heshiiska iyo go-aankana kama soo hadhee garo haye gacale nabad haye gacalo nabad dhandhaararar nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raxadeedu nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raxadeedu sidaan kugu nugu lahay niyadaadu ma ogtahay sidaan kugu nugu lahay niyadaadu ma ogtahay
amba nabarka caashaqu inuu igu nagaado amba nabarka caashaqu inuu igu nagaado nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay
naxdini lei hasunubaan naxariisu ladaya
neecow jacayli waxaana wilaaqay
naxdini lei hasunubaan naxariisu ladaya
neecow jacayli waxaana wilaaqay
idanaqyo haysiyo naruhu naru rada nimcada roob asida naqiyo haysiyo naruhu naru rada nimcada roob nuqulkugu dugsadani anakugu naaxaa nuqulkugu dugsadani anakugu naaxaa
aniguna nimcooy waxa aan ku nidargalay aniguna nimcooy waxa aan ku nidargalay naftaa ku hibeeyo nasiib kayga ugu xidho naftan ku hibeeyo nasiibkayga ugu xidho
naxdin li'i haatun baani naxariisu ledaya
neecaw jacayli waxaana wilaaqay
naxdin li'i haatun baani naxariisu ledaya bikee
neecaw jacayli waxaana wilaaqay nimco yaasin hadduun baan naxariisu ladayaa nimcoon
maxamed dilke waxaana ulaakhariiqi
ad waa sii macasaan usoo kala tagnay waa intaasaan kusoo caan baxay magacaygu caan ku noqday deedna markii dambean kusoo noqday xamarna telefishinkaanu duubay luul tahlil baa i wareysanaysay anigii shimaali heesad waxaan siin tv-ga qarankaan siinay eerka isku shareertay markaa anagoo shidan anigii shimaali weelbarna looga yeedho oo aniguna aan atirshad khatara noqday oo cilmiga caadi intay baxsan baryaha mashquulka yara noqotay boosgeedii aan galay oon kula culimo talay riwaayadii cilmiga caado oo halkii baxsan galay oon kula culaheysayey oo maandeeq ku jirtay oo sooraan ku jiray oon boosgeedii galay oon geeyey baraawe marko balaraaririra ilaa kismaayo ilaa xadka libooye xaggani baydhaba Eedgiisa.
ayaan geeyay anigoo de baxsi mudana ya ya anigu horeyna uma guursane haddana guur dooni mayo sida haddaba guur haddaba guur maxaad ku diiday anigu guur waxaan ku diiday ragoo idila uga dhigay ee aan gabadhnimo doontay gayan baan jirin la qaatoon gariya gardarabaa u daay na adigu anoo maanta meesha waa beri dee gabadh la soo haystay Kullaba rogaya.
boqorka codka la soo haystay ee khatarta ah hayaay waaba laisku kaa haystaaba markiiba waa la ii yeedhay kaariyo iyo iyo maxay ahaydeen in madaxdii iyo waxaa lagu yidhi nimco waxaan rabnaa inaad waxaa lagaa soo bixi war iyo bixin fiican gabdhii hore in la tartami karto heerkeedii taagan tahay waa beri baan kaa shaqaaleynaa haaye baan iskeelka ugu sareeyey oo markaa dee ah, baxsan iyo maandeeqiga qaadanaya baan qaato dee maandeeqiga iga soo warbixiyeen gul iyo oo saan riwaayadii usoo matelay anoo markaasna dee iskeelkii saree laga qaato tobka ku jira ayaaba dee qabtii noogu dhacdaan soo dhoofno Sidii baad ku gashay.
sidii dee dhinaanka waxaan joognay london dhegaystayaal qayb kale oo waraysigan ka mida waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaasaan kusoo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo